wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay oo shaacisay jaangoonta sicirka xajka ah ee sanadkan labada kun afar iyo labaatan waxaana ay sheegtay in lagu xajin doono qiimo jaango-an oo loogu talagalay in xujayda soomaaliyeed loo soo bandhigo qoraalka ay soo saartay wasaaradda ayaa waxa ay ku sheegtay in shirkadaha fulinaya adeega xajka ayna ku wargelinayso qiimaha xajka sanadkan inuu noqon doono afar kun afar boqol iyo soddon dollarka maraykanka qoraalkan ka soo baxay ayaa waxaa iyadu loo bandhigay guddi khubro ah oo loo xilsaaray arrimaha xajka muddo laba bilood ayayna soo diyaarinayeen qiimaha suurtagalka ee ku bixi kara xujayda soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku safraan dalka sacuudi arabiya ayna u soo gudanayaan waajibaadka xajka kadib waxaa warbaahinta u akhriyay qoraalka mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta arrimaha diinta soomaaliya ku dhammaan shirkadaha adeega xajka soomaaliya ujeedo shaacinta jaagoynta sicirka xajka sanadka wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ayaa maanta waxa ay shaacinaysaa qiimaha rasmiga ah ee lagu xajin doono sanadkan wasaaradda waxay u xilsaartay guddi khubaro ah si ay usoo sameeyaan daraasad qiimeen oo isugu jirta gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooyda sacuudi carabiya sidaa darteed guddiga markuu isu geeyey kharashaadka adeega xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeenna kadib markii la sameeyey daraasad qaadatay muddo laba bilood ah lixdan casho wuxuu soo saaray qiimaha sanadkan lagu xajinayo oo ah afar kun afar boqol soddon iyo afar dhibic lix boqol afartan iyo sideed senti sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeega xajka iyo diyaaradaha inay sidaa u fuliyaan fulin wacan wabilaahi towfiiq